cabdirashiid waxa uu qaban jiray inta aan ka aqaano waxa waaye dadka h i v aids la nool xanuunkaas la nool inuu taakuleynayay in maxaan ku yidhaahdaa xagga daaweyntooda wax badan ayuu u qaban jiray ayaan ogahay waa nin ahlul salaad ahaan inu ahay waa iska dukan jirnay holo kalena waa qaban jiray nin doctooro u ahay caafimaadka waa gartay marka goormay kusoo gaartay inuu dhintay oo la dilay geeridiisii waxa ay soo gaartay subaxdaanay isoo gaartay marka waaba naxay oo sababtoo ah maanta waxay ahayd ayaanta isniin haye sabtidii ayaan isla joognay meesha lagu qabanayay sanad guuridii markaa soo socda waa u jeeday nabad inuu qabay marka subaxaa markaan maqlay aad baan ugu naxay geeridiisi ilaahi u naxariisto soorima dhalaa naga siiyo marka dalladda aad adigu guddoomiyaha u tahay iyo cabdirashiid guddigu ku jiray waxyaabaha aad iska kaashan jirteen oo aad wada qaban jirteen sharaxaad inaga siiy dabcan asaga wuxuu ahaa hay-adan oo hadda iskaak loo yaqaano ayuu la shaqaynayey oo loo soo micnaheeda saad waxa waaye hay-adda uhel saaran isku xirka dadka hay-adaha ka shaqeeyaan dadka xanuunka la nool iyo dadka xanuunka la nool ayaa maaragtay waxa waaye haddii la koobo soomaaliya loo qeybiyey saddex qeyb qeybtan oo hargeysa iyo qoorkan qeybtan kale oo puntland iyo qeybtan inta ah saddexdaas qeybood ayaga maamula